barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa tobanka bisha janawari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waa koodii iyo barkii duhurnimaha afrikada bari halka gooraysada bariga maraykankana ay tilmaamayso shanta iyo barkii aroornimo idaacadda dhallinyarada maanta waxaa wadajir idinkugu daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mid ah ardayda magaalada muqdisho wax ka barata oo wadahadallo toosa kala yeelanaya dowladda sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen marka ay waxbarashadooda dhammaystaan waxay la tahay hadda laftirkeeda waxyaabo waa jiraan oo gobolka inaan wax ka raadino oo ardayda aan u raadino oo waa soo qalin jabiyay waa jiraan laakiin mar kasta waxaa fiican in ardayda la shaqaaleysiiyo waa muhiim dee dowladdana waa kala hadalnaa mar kastana waa kala hadalnaa in in ardayda lashaqa la shaqaaleysiiyo dadka wax bartay la shaqaaleysiiyo oo aqoon-yahanada dalkan instead of qof oo intaasoo san soo shaqaynaya ama xataa oo yacni ii sheeg ku daala meesha uu sii joogi lahaa in qof fresh awooddiisa laga faaidaysto waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada boosaaso ee ka shaqaysa tagaasida oo soo badanaya iyada oo ay waalidiintu ay u samaynayaan habab shaqooyin si aysan dhallinyaradu tahriib u aadin
heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii ayaad iyaguna maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib kulankii uu la yeeshay hogaamiyayaasha dimuqraadiga ee labada aqal waxa uu ku tilmaamay wakhti ka khasaaray madaxweynaha ayaa ku sheegay senator jorg shamer in uu leeyahay dhaqan caruureed madaxweynaha ayaa maanta tegaya xuduudka mexico iyo maraykanka ee uu doonayo inuu derbiga ka dhiso socdaalkiisa maanta waxa uu qorsheynayaa inuu tago deegaanka mcallen ee gobolka texas iyo bar laga maamulo ilaalinta xuduudka oo ku taala webiga rio grande xogta lahaya ayaa sheegaysa in nawaaxiga webiga ee uu madaxweynuhu booqanayo maanta ay tahay meesha dadka ugu badan ee sharcidarada ku soo galaya maraykanka laga qabqabtay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii afar iyo afartan boqolkiiba soo galootiga sharci darrada ahaa ee la qabtay waxa ay ka soo tilaabeen deegaanka rio grande waxaa la filayaa in ay ku mudaharaadaan dadka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha soo galootiga u dhaqdhaqaaqa madaxweynaha ee ka soo horjeeda dalabka uu ku dhisayo derbiga mexico iyo maraykanka u dhexeeya
warbaahinta dalka shiinaha ayaa maanta oo khamiisa sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu walaac ka qabo wadahadallada nukliyer ka dhigista ah ee weli aanan natiijada laga gaarin hase yeeshee waxa uu madaxweynaha shiinaha shi jinbin gaarsiiyey in ay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya pyongyang iyo washington warar dheeraada ayaa ka soo baxay wadahadalladii dhex maray shii iyo kim oo laba maalmood joogay beijin kadib saacado uun markii tareenkii siday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu u jihaystay sohdinta waqooyi bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah waa booqashadii afaraad oo uu kim tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ku tago dalka shiinaha oo ay bahwadaag dhinacyada diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha ah yihiin waxaa la qiyaasayaa in kim jong un uu dhiggiisa jina kala sii xaajoonayo qodobada shirmadaxeedka la filayo in ay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo bishiina dhaaftay ee disembar wariyayaasha u sheegay in kulankoodu uu qabsoomi doono bisha janawari amaba februari ee sannadkan wararku waxa ay sheegayaan in shii uu u xaqiijiyey kim in shiinuhu uu taageerayo kulanka labada hogaamiye waxaanu sheegay in uu rajaynayo in labada dhinac ay meel dhexe isugu yimaadaan
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyada maanta oo idinkaga imaanaya washington maxamed aadan waa guddoomiyaha midowda ardayda soomaaliyeed waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey muqdisho ka wadeen wadahadal toos ah oo dhex mara dowladda iyo dhallinyarada jaamacadaha dhigta ardayda jaamacadaha ayaa xilligan dadaal ugu jira ka qaybgalka siyaasadda iyagoo eegaya in ay si aan ku salaysnayn qabiil ay uga soo qaybgeli karaan oo ardaydu wax waxbartay ay ka heli karaan shaqooyin maxamuud aadan ayaa u waramay waryaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
waa mahadsantaha cabduqaadir adiga iyo shaqaalaha v o lanteeda afka soomaaliga waa sidaa sheegtay waxaan xoogga saaraynaa arrimaha dhallinyarada gaar ahaan dhallinyarada waxbarata oo ardayda loo yaqaano sababtoo ah marka kuwaas diiradda la saaro waxay hogaamiyaal u yihiin kuwa aan waxbaran qofka waxbartana wuxuu hogaamiye u yahay qofka aanan waxbaran marka waa sababta diiradda aan u saaran dhallinyarada waxyaabahan ka shaqeynayno waxay tahay in dhallinyarada horta ayaga naftirkooda formis loo sameeyo madallo ay isku wareystaan oo aragtiyahooda iyo midnimada ay xoojiyaan taas waa qodob oo urada dhallinyarada ugu talagalnay tangalaba waxay tahay in yacnii ardayda laftirkooda laga shaqeeya midnimadooda isla markaana tababaro iyo wacyigelin oo la ku saabsan waxbarashada madaniga iyo darjaceelka civic educationka wax afkaad lagu dhaho in aan ka shaqeyno waxaa sii berber socda marka in fursado loo abuuro ee dhallinyarada jaamacadaha kasoo qaranjibiyey oo xataa qaarkood ay madax yihiin oo aan ka shaqeynay iyo midda kale oo ah in kambaniyada brivate-ka xataa wax looga raadiyo waxaa kaloo ugu dambeysa ayadana in dhallinyarada laftirkoodu shaqada maahan keliya in lacag ka qaadato ay ku shaqeeyaan waxyaabaha iskaa waxu qabso qofka inuu shaqeeyo oo waddankiisa u shaqeeyo saacada u shaqeeyo marka taasaa ugu muhiimsan
waxaa wada hadlayay dhallinyarada iyo iyo madaxda dowladda gaar ahaan wasiirada kulanka ugu dambeeyey wasiirka waxbarashada la yeelateen waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saaray maxay ahayd horta waa saa sheegtay kulankaas oo noo dhacay wasiirka noogu soo nooga soo qaybgalay waxaa ka qayb qaatay arday ka kala socota labaatan iyo toddoba jaamacadood oo magaalada muqdisho ku yaalla oo sideed boqol gaaraya wasiirkana wuu ka soo qayb qaatay marka ugu horreysa inay iswareystaan madaxda oo gaar ahaan facultiga khuseysa ee waxyaabahaas wasaaradda waxbarashada iyo ardayda inay iswareystaan wasaaradda ay iswareystaan oo ardayda waxyaaba badan oo consens ay qabaan in ay gudbiyaan ayadoo hab oo sharci ay u gudbinayaan wasiirkana waxyaabaha ardaydiisa ugu talagalay in uu u sheego islamarkaana warbixin uu ka siiyo maadaama shaqada ay wada wasaaradda boqolkiiba siddeetan ay tahay arrimaha ardayda taasaa ugu muhiimsan si wanaagsanoo noogu dhacay runtii
shaqa la-aana aada u saameysa dhallinyarada jaamacaday ka soo baxeen haddana shaqa ma helaan dowladdana labadii sano intay joogtay shaqaalaysiin la ogyahay oo muctarif ahoo bannaanka taal ma jirin sababo la xiriira in dowladdu deymaha iyo cafiska shuruudaha ay saameen marka dowladda ma kala hadasheen shaqa abuurka
horta cabdiqaadir waa aada u mahadsan tahay annaga haddaan nahay soomaali gaar ahaan dadkan dhallinyarada horta shaqadu way ballaaran tahay shaqo marka laga hadlaayo shaqadu waxaa waaye public iyo private waaye shaqa la-aanta jirta marka hadda waxaa jira limitation oo ah in dowladdu shaqaale aysan qaadanaynin laakiin waxaa jira kariga shirkadaha private-ka oo kale in shaqa laga laga raadiyo oo qofka hadduu private ka shaqeynayo dowladdan ka hadlaynaa muumin dowladda dowladdan ka hadlaynaa exactly aan usoo noqdo horta waxay ku haboontahay su-aashaas in laamaha dowladda katirsan la weydiiyo laakiin annaga qodobkeena oo ah inaan yacni ku dadaalno waxay la tahay hadda laftirkeeda waxyaabo waa jiraan oo gobolka inaan wax ka raadino oo ardayda aan u raadino oo waa soo qalinjabiyay waa jiraan laakiin mar kasta waxaa fiican in dhalinyarada la shaqaaleysiiyo waa muhiim dee dowladdana waa kala hadalnaa markastana waa kala hadalnaa in in ardayda lashaqa la shaqaaleysiiyo dadka waxbartay la shaqaaleysiiyo oo aqoon-yahanada dalkan instead of qof oo intaasoo san soo shaqeynaya ama xataa yacni ii sheeg ku daala meesha uu sii joogi lahaa in qof fresh awooddiisa laga faaidaysto taas qodob muhiim waayo waana kala hadalnay mar kastana waa kala hadalnaa arrimaha shaqaaleysiinta laakiin waxaa jirta waxaa kaloo la samayn karaa hadda oo sida muuqata la samayn karaa dowladdan fursadda aan ka dhexarino waxay tahay in la abuuro projects oo dowladda ay bixinayso small project oo kale hadda in wacyigelinta laga sameeyo oo la sameeyo oo kale oo dad badan laga shaqaaleysiiyo taas ma xirmin ma xirmin hadda markaa fiirisa miisaaniyad waxaa jiro qarshaad loogu talagalay projectiska in dowladdu ay ku bixiso kaasoo kale waa laga faa'iideysan karaa dhalinyarada waxaad moodaa inay aada u fahamsaneen laakiin dowladda laftirkeedu waa kala hadalna markastana waa kala hadalnaa realityga waxay tahay in shaqada keliya aysan ahayn public oo privatekan in wax laga fiiriyo qodob jiro oo in la muujiyo ay tahay cabdiqaadir
waxaa soo hadal qaaday in dowladda lagu biiro in dowladda shaqa laga raadsasho gaar ahaan gobolka banaadir qaab dhallinyarnimaad ku raadinaysaan khilalka siyaasadeeda gobolka sidee bay suuragal ku tahay suuragal waxay ku tahay qofka wax bartay yacni problemka jir wuxuu yahay maanta haddii aad tahay tusaalaan adiga cabdiqaadir xildhibaan haddaad tahay oo aad geysto qof oo qabiilkaaga meesha aad geystid ee qofkaas adigu ku shaqeeya xataa joyce ma lahan bulshiisa uma shaqeyn karo marka waxaan sameynaa in dad kala duwan oo soomaali oo mas-uuliyiin iyo dad badan oo bulshada magaca kule inaan raadino oo arrinta inala riixaan ee oo oo qodob muhiima marka qabiilka meesha lagu geenaya xataa qo- dhalinyaro wax baratoo qabiilka joogo wiiraan xataa inaan meesha geyno marka fursaday u tahay ayaga laftirkoodu marka ee, waxaan rajeynaa qodobo waxyaabo badan oo saas camal inaan ku guulaysano insha allah oo xataa agaasimayaasha ay ka mid yihiin laakiin markasta in fursad la abuuro waa dhalinyaro fursad loo abuuro dhalinyarada laftirkooda oo meelaha tagayana waa inay istusaan in bulsho ay ka yimaadeen marka qofka bulshada uu kasoo dhexbaxo wuxuu garanaa qiimaha bulshada ay leedahay bulshadana qofka markuu asaga kasoo dhexbaxana waxaa u fududaanaysa inay la shaqeeyaan konsankooda ay u gudbiyaan taas marka waa muhiim laakiin dadka mas-uuliyiinta oo dhalinyarada hadda xilalka hayo iyo kuwa rajeynaya inay xilalka qabtaan waa muhiim inay ogaadaan waxaan ee waxa meesha ay u tagayaan in society ay tahay bulshada ay tahay oo si habqana siyaasadda aysan galan oo qofka markaas uu ku wareero dhaqmadii hore oo qabaa'ilka ku salaysan taasoo macna weyn aan u lahayn dalkeena khasaare mooyaane kaasina waxa uu ahaa maxamed aadan oo ah guddoomiyaha midowda ardayda soomaaliyeed waxa uu waramayey waryaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heestii degmo
dabbooyinnahayga ada sida doogga daruuruu ilaacay ku dawadayaan intaa idamqaya darta nafsadayda jacaylka la duulo degoo ku negaaday degmooyinnahayga ada sida doogga jacayluu ilaacay ku dawadayaan waxay damqaya darta nafsaday jacaylka la duulo degoo ku negaaday hadda dumaroo dhan dooqaygu ku raacay anaa dusha saartay daryeelka naftaada hadda dumaroo dhan dooqaygu ku raacay anaa dusha saartay daryeelka naftaada anaa ka ducaystay wax noo daraaro anaa ka ducaystay wax noo daraaro degmay labadeenna danteenu mid weeye degmay labadeenna danteenu
aanu intaasi kaga nimaadno heestii degmo iyo codkii cabdalla yuusuf hanuuniye markana boosaaso magaalada boosaaso waxaa kusoo badanaya dhalinyarada wada tagaasida kadib markii waalidiin badan ay bilaabeen inay dhalinyarada u abuuraan shaqooyin si looga hortago inay dalka ka tahriibaan haddaba qaar ka mid a dhalinyaradaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaheenna magaaladaasi nooga soo warramay yuusuf maxamuud yuusuf waxaanay ka warrameen shaqooyinkooda magacayga cabdiqaad daahir waxaan qabta waxaan ka shaqeeyaa baabuurtan iyo tagsiga marka alxamdulilah waa shaqaysanaa hadda waxaan ku shaqaysanaa baabuurta tagsiga hadda intaana tagsiga wadana waxba shaqa mahayn marka alxamdulilah hadda waa shaqaysanaa maxaa farqiga u dhexeeya marka xilliga aad horey aadan u shaqayn jirin iyo xilligan oo aad shaqayso farqi weyn baa u dhexeey olbaaga buudan ahaa laakiin hadda waa shaqaystaa alxamdulilah bal waxaad iga hortaa sidee nolol maalmeedka marka tagsiga ugu shaqaysaan walaa habda waxbaan iska helnaa ma garatay alxamdulilah waa ku qanacsanaa waan adigu saddex door baan qaadnaa laakiin waxa weye laba door waa qaadnaa habda waxaan helno waan qaadnaa dadka miidinkaa la heshiiya mise waa lacag u go-an inaad intaas ka qaadaan may waa heshiis weeye waa heshiis qofku wuxuu oranaya saddex door baan oranaynaa wuxuu ku oranayaa laba door baan wataa kadib haddii macquulta waa qaadaynaa waka goob aad iskugu timaadaan miyaa jira oo aad dad ka qaadaan xaggee inta ugu badan dadka macaamiisha ah aad ka heshaan macaamiisha waxaan ka helnaa waxna iyagaa na soo waca oo lambaryada haya waxna dee suuqa inoogu yimaada may suuqaas ka dhex marnaa oo suuqaana u badan ha suuqa weyn bal waxaad iga wartaa marka intii hore aadan shaqayn jirin aad hadda gaariga iibsatay oo aad ku shaqaysato maxaa iska bedelay marka dhallinyaronimadaadii iyo shaqala-aantaadi wax weyn baa iska bedelay hadda waa shaqaysataa ma garata aw laakiin iska baagamu doonaa meel baa iska fadhiyo sooma hadda laakiin shaqaysanayaan alxamdulilah waqtiga maanta waan shaqey habeen ma shaqeey adigu waa intaa labiyo tobanka maanta ma shaqeyn dhalinyaro kalea kaaga horeysay qaabka tagsiyada loo kaxeeyo iyo shaqadana ee nololmaalmeedka loogala soo baxo bal horey dhallinyaradii waday maxaa ka aaminsanaan jirha dhalinyaradi markii wadatay te wallaahi dhalinyarada iska wareysan jirta maxaa ka faa'iidan awl waxaan moodi jirta wax bilaa macnaha inuu shaqaynaya laakiin markaan hadda shaqadii galay shaqa caadi inay tahay baan u arkay hadda dhalinyaradu waa badan yihiin baabuurta tagsiyada kaxeeya gudaha magaalada boosaaso bal waxaa iga wartaa sidee marka suuqa idinku misku xiran tihiin adiga koorse adoo ku maqan oo kale markii cid kale kusoo wacdo ninka saaxiibka iyo tusaale ahaan oo kale cabdiraxmaan oo hadda nala joogo kale ma ku xirtaa bal qaab nooceeya aad isku xir u leedin haa waa isku xirnaa saaxiibkii lambarkiisa baan qof kale tagsiga raba siinaya kadib isagaa wacaya ninkaas ay soo diray buu leeyahay kadib wacaya toos buu ugu tegaya wuu soo qaadaya dhalinyarada hadda waxay bilaabeen lacago kayd laga dhigto ama ayuuta ahaan oo kale in ninka dhalinyarada toban qof aad isku bahaysataan oo lacagtu markay badato oo kale hal qof la siiyo ma ku jirtaa dhalinyaradaas dhalinyarada kuma jiro weliba kuma biirin dhalinyarada qaabkay u shaqeeyaan igaga waran maxay lacagtaasi hadhow ay ku samayn doonaan la lacagtaa dee wixii danahooda ku qabsanaya wax u urur dhan weye waka waxay ugu ururaysaa dee wax laisku dardarsaday habda qof baa qaadanaya kadib adigana wax yar baa u bixinaysaa hadhow yarin yar baa isaga bixinaysaa habeen ama shan baa bixinaysa ama toban hadda waxa ku heshiisaan wey kabedi haa hadhow bishii ama markay dhammaato waxaa laga yaaba inaa kun qaado kadib waxay hadhow sidii yareed baa iskaga bixbixinaysaa ilaa soo xirmayso hagbedi bal dhalinyaro badan baa ku dhegaysanaysaa qaarkood magaalada boosaaso iyo meelo kala jooga inta badan dhalinyarada wax la yidhaahdaa shaqa la-aan bay ka cabanayaan maxaa dhalinyarada oo dardaaran aa u jeedin lahayd waa mahadsanta yuusu dhalinyaradu in horta meel iska firiisto waxaa ka fiican inaad shaqaysto wax kasta ka shaqaysto ama miis ganacsi a furato ama gaari a wado wuxuuna ninka ragga inuu iska shaqaysta la qaata dhalinyarada inuu meel iska fadhiisto wax laga fiican yahay shaqadaha bagamudo dhibaatay leedahay inaad tahriibtaa baa ku fakeraysaaba magarat shaqa saa isaga fadhida waa nacaysaa magaalada dee qof aad binaadan bat waxaa u baahanaysaa wax kasta beribeer baa u baahanaysaa wax kasta ma garanaysaa naftaad u baahanta u baahanaysaa marka dee waxa waxa wanaagsan inaad shaqaysato intaa meel fadhiyi lahay intaasoo idil hadda waa shaqaysataa bal beribeerkaagii waxay naftaada u baahan tahay oo idin hadda gaariga maku kaafiyaa soo saarsataa alxamdulilah way kaafiyaan beribeerkayga masaariiftayda wax kasta waxaan waaridkii tari kara waa taraa waka cali siciid muuse haye cali siciid dhalinyarada waxaa ka mid tahay magaalada boosaaso bal waxaad iga warantaa goormaad bilowday inaad shaqadan tagsiga ku shaqaysid waxaan ku jiraa laba bilood meelaha waxaana dhalinyara dhowaan ugu biirtay tagsiga aad bayna u fiican yihiin waxqabadkooda way maxaa ku dooratay marka dhowaan inaad kusoo biirto dhalinyarada kale ee baabuurta kaxeeya tagsiga maxaa ku dooratay waa shaqo fiican tagsigu waa shaqo aad u fiican dadkaa qaado bal igaga war dadkan qaado dad aad u fiican oo bulsho fiican oo soo dhoweyn fiican ma garat aad baan qancintooda u fiicantay anagu aad baan u qanicnaa dadka naqraaca way marka hore intaadan kusoo biirin dhalinyarada kaxaysa baabuurta tagsiga ee dadweynehu ay raacaan horey maxaa u qaban jidhay hore wax shaqa uma qaban jirin haddana aad baa ugu faraxsan shaqadan oo hayaa deer kasna waxaan qof kasta ku dhiriirgelina inuu shaqada galo waa shaqo fiican oo xornimo leh oo qof kastana aanan ku talan laha inuu galo shaqada dhalinyarada kale waxaa jira ee shaqa la-aan ka cabanayo boosaaso jooga bal dhalinyarada maxaa oran lahayd oo aad horey uga mid ahayd dhalinyar anuu horey uga mid ahay lakiin waxaan kula talinlaa dhalinyarada shaqala-aanta inay shaqada tagsiga galaan maadaama ay xor helayaan shaqo fiican helayaan ay ka ka baxayaan micnaha shaqalaanta nolol maalmeedkaaga ma ka heshaa marka iyo nolol maalmeedka qoyskaaga wallaahi runtii aad baan uga helaa nololaadkii ka- labadaba waan ka helaa nolosheedaba waan intii ku dhowaan tobankayga waa helaa ama shan iyo toban doollar wax ilaahay siiyo waa ku qanacsanahay walaalkay jaamacadda waa mid walaalna jaamacaddan ka bixiyaa reerkay waa ka biilaa alxamdulilah waa igu filantay maasha allah waa ku qanacsanahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada tagaasida ah wadda ee ku sugan magaalada boosaaso waxay u waramayeen wariyaha magaaladaasi nooga soo waramay yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddii dhallinyarada maanta ee duhurnimo inta aanaan soo xirin iyo weliba qodobo kale oo inoo harsan jaamac buulla jaamac aan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa mahadsanid jacfar madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib kulankii uu la yeeshay hogaamiyayaasha dimuqraadiga ee labada aqal waxa uu ku tilmaamay wakhti ka khasaaray madaxweynaha ayaa ku sheegay senator jack shumer in uu leeyahay dhaqan caruureed madaxweynaha ayaa sidoo kale maanta tegaya xuduudka mexico iyo maraykanka ee uu doonayo inuu derbi ka dhiso socdaalkiisa maanta waxa uu qorshaysan in uu tago deegaanka mcillan ee gobolka texas iyo bar laga maamulo ilaalinta xuduudka oo ku taala webiga rio grande xogta la hayo ayaa sheegayso in nawaaxiga webiga ee uu madaxweynuhu booqanaya maanta ay tahay meesha dadka ugu badan ee sharci darrada ku soo gala maraykanka laga qabqabtay sannadihii hore sanadkii tegey ee labada kun iyo toddobiyo tobankii afartan iyo afar boqolkiiba soo galootiga sharci darrada ahaa ee la qabqabtay waxa ay ka soo tilaabeen deegaanka rio grande dhinaca kale warbaahinta shiinaha ayaa maanta oo khamiisa sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yong un uu walaac ka qabo wadahadallada nukleerka dhigista ee weli aanan natiijadooda la gaarin hase yeeshee waxa uu madaxweynaha shiinaha shin jinping gaarsiiyey in ay ka go-an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya pyongyong iyo washington warar dheeraada ayaa ka soo baxaya wadahadallada dhex maray shin iyo kim oo laba maalmood joogay beijing kadib saacado un kadib markii tareenka siday hogaamiyaha kuuriya kuuriyada waqooyi uu u jahaystay soohdinta waqooyi bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta
jaamac buule jaamacad baad u mahadsan tahay markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno dhinaca ingiriiska kooxda manchester city ayaa sagaal gool iyo eber uga badisay kooxda barton albion oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalkaasi ingiriiska ciyaar ka tirsanayd tartanka e f l wareegiisa semifinalka goolasha afar ka mid ah kooxda manchester city waxaa u dhaliyey ciyaaryahan gabriel jesus waxaana ciyaartaasi ay ahayd lugta koowaad ee wareega semifinalka dhinaca faransiiska kooxda kubadda cagta monaco ayaa usoo gudubtay koobka liikaabka ama koobka labaad ee dalkaasi faransiiska xalay wareegiisa semifinalka kadib markii ay rigooryaal uga badisay kooxda khenes waxaana ay noqonaysaa guush ugu muhiimsanayd ee uu gaadho tababaraha kooxdani terry henry oo hore u ahaa ciyaartooy caan ah oo usoo ciyaaray kooxaha kubadda cagta yuventus iyo arsenal iyo weliba xulka kubadda cagta ee faransiiska waxaana ay rigoorayaasha ay kaga badisay kooxda kubadda cagta monaco ee ciyaartii shalay ama xalay ay ahayd rigoorayaal lagu kala badan waayey oo xitaa uu goolhayayash- goolhayayaasha labada dhinac ay tuurteen waxaana ay la ganay ilaa iyo labaatan rigoore iyadoo kadibna ugu dambeyntii ay sidaas ku badisay kooxda kubadda cagta ee monaco dhinaca kalena eh, toddobaadkan waxaa jiro ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaarahaasna waxay dhici doonaan eh, sabtida kooxda arsenal waxay la ciyaari doontaa westham liverpool oo horyaalka hogaaminaysa waxay la dheeli doontaa kooxda brighton Eh, chelsea iyo newcastle ayaa ka mid ahaa ciyaaraha isha lagu hayo dhinaca talyaaniga kadib markii uu hal toddobaad laga nastay horyaalka ayuu toddobaadkan dib u bilaaban doonaa Eh, kooxda lazio ayaa la ciyaari doontaa navaro tartanka coba italia Eh, milan waxay la dheeli doontaa samdoria bolonya waxa ay martigeli doontaa kooxda juventus dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari dhegaystayaal haddana shamis iyo cabdiqaadir macalin cumar jubba dhegaysi haboon
sheekuba wuxuu ubad shaqallada qur-aankiiyo shaafici u barayaa in shafeeco aakhiro shidala'i la siiya ereydaasi waxay ka mid ahaayeen heestii shamiis iyo codkii macaanaa cabdulqaadir cumar macallin jubba waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen jaamac bulla jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo idaacadda galasa intaynu ku kulmayno waxaan idinku dhaafay